dhaqaatiirtu ina siisay allahayna dhowye dhamaatiin cibaadaysta
ku soo dhowaada xubinta weydiimaha dhegaystayaasha ee cudurka korona iyo warcelinta dhakhtarka oo toddobaad kasta aad maanta oo kale maqashaan covid nteen waa cudur faafa oo uu sababo fayraska lagu magacaabo korona muddo ayuu saamayn ku leeyahay soomaaliya iyo dunida inteeda kale wuxuuna sababay dhimasho aad u badan cudurku wuxuu leeyahay calaamado gaar ah oo ay muhiim tahay dadku inay bartaan kana taxadiraan wuxuuna ku gudbaa haddii qof qaba uu neeftiisa ama fanfaniinka hindhisidiisa iyo qufaciisa uu gaadhsiiyo qof ama dad kale covid nteen weli wuu jiraa soomaaliyana waxay ka mid tahay meelaha uu ku sii faafayo ee ay tahay dadku inay ka taxadiraan aqoonta loo leeyahay cudurka weli way kooban tahay iyadoo dhakhaatiirta iyo dadka ka shaqeeya caafimaadka ay ku howlan yihiin baaritaanno ay ku samaynayaan si xogtiisa oo faahfaahsan loo helo looguna sameeyo dawo iyo tallaal tan iyo markii kiiskii ugu horreeyey dalka looga dhawaaqay waxaa soo badanayay su'aalaha ay dhegaystayaasha idaacadda ku xidhan noogu soo duubayaan lambarka gaaban ee labo eber hal labo iyagoo doonaya inay u helaan jawaabo caafimaad oo la xidhiira korona qaar ka tirsan dhegaystayaashaas ayaan su'aalahooda u gudbinnay dhakhaatiir iyo howlwadeenno caafimaad oo meelo kala duwan oo dalka ah ku sugan hadba intii ay noo suurto gasho ee jawaabahooda aan helno ayaan idinla wadaagi doonnaa qaybtan waxaa weydiimaha dhegaystayaasha ka jawaabaya oo nagala qaybgalaya maxamed cali xasan oo ah howlwadeen caafimaad oo la shaqeeya hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o aan idiin kala dhex baxo su'aalihii ay dhegaystayaasha noo duubeen iyo jawaabaha uu maxamed ka bixiyey assalaamu calaykum radio ordana islaamaimaday waa cali xaaji waxaa joogaa degmada samiir laweyne gobolka shabeellada hoose kolka cudurka koroonaha waxaa weejinayaa qofka koroonaha oo qabo maxaa la dhahayo wadnaha maaka galaya jidka dhamaa qaadaya koroonaha ayaa jidka wascinaanaya waa masantihiin radio ergo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu mahadsanid cali xaaji oo jooga degmada wallaweyn haddaan isku day inaan ka jawaabo su-aashiisa cali cudurkan safmarka covid nnteenka waa cudur ku dhaca habdhiska hawamareenka wuxuuna inta badan saameeyaa sambabada ma ahan cudur ku dhaca wadnaha jaaji ergo waa ku salaamay anigoo jooga dawlada duduma cadde waxaan ka cabanaynaa karoonihii dad reer baadiya aan nahay karoonihii ayaa aada u saameeyey dadku waa jiifaa hadda waxaan ka cabanaynaa karoonahaas ma taktar male miyiyaan joognaa dadkuna aada u daadsan yahay awal sawa jidaal iyo kaldambeed joogay ayaa dadkii karoonahaas hayaa wax lagu tacaalshana ma hayno waxaan ka rabnaa inay noo soo sheegaan ilaaha tacaalka haya waxii lagu tacaali laha mahadsanid cali oo jooga tuulada dudun cadde haddaan isku day inaan ka jawaabo su-aashiisa cali sida ugu wanaagsan oo aada ugu hortagi kartid cudurkan safmarka covid nnteenka waa in la raaco talooyinka ay bixiyaan wasaaradda caafimaadka hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o iyo unisef kuwaasoo ahaa in gacmaha la dhaqo muddo labaatan elebiriqsi laguna dhaqayo saabuun iyo biyo korka ka socda in la isticmaal ganfur xirkii iyo gacmogashigii iyadoo la iska ilaalinayo in la taabto sanka afka iyo wejiga in dadka ay kala fogaadaan ayaa wanaagsan ugu yaraan laba mitir ama saddex tallaabo in guriga la joogo ayaa wanaagsan hadaad isku aragtid calaamadaha cudurka hargabka haddii aad isku aragtid qofa qandho iyo neefta kugu dhigta fadlan raadso goobaha caafimaad ee lagula tacaalo cudurka safmarka covid nteenka tiishka ama masarka sanka ama xusulkaaga oo laaban ku dabool afka iyo sanka marka aad qufacaysid ama hindhisaysid markaad isticmaasho tiishka ku rid weelka qashanka lagu rido oo xiran nadiifi gacmahaaga kadib markaad qufacdo ama hidhisto amaad caawinayso qof xanuunsan aad ha ugu dhowaan qof qaba astaamaha ama calaamadaha cudurka hargebka waxaan weydiinayaa qabiilka raadiyo erga inuu ii sheego sida laysaga ilaaliyo cudurka corona saaliska mahadsanidin raadiyo erga maxadsanayd qof aan noo soo sheegin magaciisa iyo meesha uu joogo haddaan isku day inaan ka jawaabo su-aashiisa qofkaasi cudurkan safmarka ah ee covid 19ka waxaad isaga ilaalin kartaa inaad raacdo talooyinka caafimaad ee ay bixiyaan wasaaradda caafimaadka hay-adda caafimaadka adduunka iyo who iyo unisef kuwaasoo ahaa in gacmaha la iska dhaqo muddo labaatan elbriks laguna dhaqaayo saabuun iyo biyo korka ka socda in la isticmaalo ganfur xirkii iyo gacmogashigii iyadoo la iska ilaalin lahay in la taabto sanka afka iyo wejiga dadka inay kala fogaadaan ayaa wanaagsan ugu yaraan laba mitir ama saddex tallaabo in guriga la joogo ayaa wanaagsan markaad isku aragtid calaamadaha cudurka hargabka haddaad isku aragtid qofa qandho iyo neefta kugu dhigta fadlan raaso goobaha caafimaad ee lagula tacaalo cudurka safmarka iyo covid 19ka tiishka ama masarka sanka ama xusulkaaga oo laaban ku dabool afka iyo sanka marka aad qofa'aysid ama aad hindhisaysid markaad isticmaasho tiishka ku rid weelka qashanka lagu rido oo xiran nadiifi gacmahaaga kadib markaad qofacdo amaad hindhisto ama aad caawinayso qof xanuunsan aad ha ugu dhowaan qof qaba calaamadaha cudurka hargabka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu radio erg waan salaamay waxaan weydiinayaa khabiirka caafimaadka ee dhinaca coroonaha ah cudurkan coronavirus dadka miyiga ah aada ulama socdaan khatarigiisa talaalkun ma gaarin carada miyiga ah oo baadiyaha ah marka dadka rimiyiga maxaa looga baahan yahay matalanba markii ay tuulooyinka joogaan ama meelaha ay isugu imaayaan oo suuqyada miyiga ah ama meelaha xoolaha ay ka waraabsanayaan maxaa looga baahan yahay ayaan weydiinayaa waxaan joogaa magaalada cadaado magacayguna waa farxaan assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu mahadsaneed farxaan oo jooga magaalada cadaado haddaan isku day inaan ka jawaabo su-aashiisa farxaan sida ugu sahlan ee reer baadiyaha ay isaga ilaalin karaan cudurkan safmarka covid 19ka waxaa ka mid ah in gacmaha la iska dhaqo muddo labaatan elbiriqsi iyadoo lagu dhaqaayo saabuun dambas oomo iyo wixii kale oo la heli karaa laguna dhaqaayo biyo korka ka socda in ay dadka kala fogaadaan ayaa wanaagsan ugu yaraan laba mitir ama saddex tallaabo in la iska nadiifiyo gacmaha ayaa wanaagsan markaad qufacdid amaad hindhistid in la isticmaalo maro nadiif ah ama xusulkaaga oo laaban ku dabool afka iyo sanka marka aad qufa'aysid ama aad hindhisaysid in aan loo dhowaanin qof qaba astaamaha cudurka hargebka ah in guriga la joogo ayaa wanaagsan haddii aad isku aragto calaamadaha cudurka hargebka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu raadiyo erga waadi salaamaya magacayga waa maxamed qadar nuur maxamed jillow waxaan ku noolahay gobolka hiiraan khaasatan waxaan joogaa degmada gurgurka dhawaacii gowsimaad waxaan la yaabanahay waxaa socday hergeb waxaan hergeb lama dhihi kara waxay waayo waa hergeb aan caadi ahayn dadka dhowr bilood ama dhowr biloo la jiifaa marka waxaan istiilaya ma loo malay karaa inuu yahay cudurkii coronaviruska ee soolada kacleeyay mahadsaneyd maxamed khadar oo jooga degmada buulburde haddaan isku day inaan ka jawaab su-aashiisa maxamed hargabka iyo coronaviruska waa laba cudur oo ku dhaca habdhiska hawamareenka waxay ku kala duwan yihiin hargabka hilwiriskiis wuxuu qaadan karaa saddex maalmood halka coronaviruskan uu ku qaato shan casho ilaa lix casho iyo wax ka badanba sidoo kale qofka qaba coronaviruska sida badan neefta ayaa ku dhigta si toosa uma neefsan karo qandhada daalka muruq xanuunka madax xanuunka hindhisada isku mid ayay ku yihiin calaamad ahaan waayo qofka hargabka qaba iyo midka cudur cudurka coronaviruska qaba intaba waxaa lagu arkaa calaamadahaas aan sare kusoo sheegnay oo aan kaheen qofka qaba coronaviruska oo ku dhigta neefta qofka hargabsan wuu qofacaa balse uma darna sida qofka qaba coronaviruska oo kale asalaamu calaykum raadio ergo magaceygu waa nashaad cabdisalaam oo joogto hirshabeelle gaar ahaan gobolka jowhar madaxtooyada raadio ergo afarka waxaan weydiinayaa gabar sagaal jir ee uu hargabkiiyo la sacdaansan maxaa lagu gartaa calaamadaha koroonaha isoo jawaaba insha alla macadsaniid nashaad oo joogta degmada jowhar haddaan isku day inaan ka jawaabo su-aasheedii nashaad calaamadaha ugu waaweyn ee lagu garto cudurkan safmarka covid 19-ka waxaa ka mid ah qofac qalalan qandho daran neefta qofka ku dhigta dhuun xanuun daran diib fara badan iyo madax xanuun daran intaas waxaa soo raaca in qofku uu waayo dareemihii urinta iyo dhadhanka intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa xubinta weydiimaha dhegaystayaasha ee cudurka korona iyo warcelinta dhakhtarka oo uu nagala qayb galay maxamed cali xasan oo ah howlwadeen la shaqeeya hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o waxaan u mahad celinayaa dhegaystayaasha xubintan ka qayb qaatay waxaan ka cudur daaranaynaa qaar kale oo su'aalahooda aynan qaybtan uga jawaabin laakiin waxaa jiri doona qaybo kale oo weydiimihiinna aan ugu bandhigi doonno dhakhaatiirta dhegayste haddii ay jirto su'aal aad jeclaan lahayd inaad dhakhaatiirta ka weydiiso cudurka korona fadlan noogu soo duub lambarka gaaban ee laba eber hal labo oo dadka jooga soomaaliya ay si bilaasha ku soo wici karaan inta aan xubin kale ku kulmi doonno waa xuseen yuusuf oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo
dhaqanka mahamayra ku dhaqma awaamiirka dhaqaatiirtu ina siisay allahayna dhowre dhamaatiir cibaadaysta